عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda iyo saddexaad min suurati albaqara qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi wain kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban farihaanun maqbuuda wain kuntum haddaa ahaataan calaa safarin safar dushiis walxaal lam tajiduu aynaan helinin kaatiban mid qoraa ah oo waa innagii soo qaadannay aayaadkii hore daynta iyo sida loo qorayo iyo markhaantigeeda iyo arrimihii la xidhiiray dersigii horeaan ku soo qaadan halkan waxaa laga hadlayaa dadkii wax kala qaadanayay oo markaas safar dul saaran markaasna wax kala gatay dayntii isku leh ay wax ku kala gateen dhaqaalihii isku leh wain kuntum haddaa ahaataan calaa safarin safar dushiis oo walam tajiduu aynaan helin kaatiban mid qoraa ah oo idiin kala qora waxaa meesha ka dhacay farihaanun maqbuuda farihaanun falwaiiqatu waiiqada iyo waxaa kalsoonnida idiin noqonayaaye rihaanun waa rahan rahantaasoo maqbuudatun la kala qibdooday oo la kala qaatay wey fa ruhununna waa qiro kale fa rihaanun rahan taasoo maqbuudatun la kala qibdooday oo qofkii xaqa lahaa oo daynta ay ka maqnayd baa rahan loo dhiibaya kii daynta qaatay baa rahantaa bixinaya rahantu waa shay la dhiibayo shaygaasoo uu sii haysanayo qofka raahinkaado xaqu ka maqan yahay ilaa loo keenayo xaqii ka maqnaa haddii xaqii la waayana hadhow xaqaasaa loo gadaa wafiiqaa la yidhaahdaa marka farihaanun maqbuudatun rahan la qibdooday oo waxaa la rabaa qofkan rahanta dhiibaya iqbaadkii in la helo ou qibdoodsiiyaa la rabaa taas baa idinkaafinaysa markaa shaygaasaa qofkaasa haysanaya fa in aamina haddou aamino bacdukum barkiin bacdan barka kale waxbaa kala gadateen markaasaa misna rahan maydnaan kala qaadan markhaanti iyo qoraal lama samaynin dad is aaminay baa tihiin ebelow waxaa isaga gad markaasaa uu ka gaday lacagta waa kuu keenayaabuu yidhi waa is aamineen war adiga rahanna kaama rabo markhaantina kaama rabee adiga cidna maaragtay ka dhigan mayo inay damiinkaa noqotee markaa heshay dhaqaalihii ii keen haddaa is aamintaan fa in aamina bacdukum barkiin haddou aamino bacdan barka kale falyu'addi aladii tumina amaanatah falyu'addi ha guto alladii midka u'tumina la aaminay qofka la aaminay amaanatahu amaanadiisa ha guto oo dayntii ha iska bixiyo qofkii aaminay dayntii haddiiba ha bixiyo walyattaqi allaaha allahna ha ka cabsado rabbahu ahaa ama rabbahu ha ka cabsado ilaahay ha ka yaabo allah iyo rabbahu baa laysku dabadhigado waxa ay cabsi baa la gelinayaa dayntaasi xaqa qofka lagu leeyahay dayntu waa khataro waxaa la leeyahay qofkaasi dayntii ha iska bixiyo qofkii aaminay oo aan rahan ka qaadin oo ausan waxba kale u dhiibin dayntiisii ha u dhiibo ha u gudo xuquuqdaas iyo ammaanadaasna ilaalinteeda ilaahay ha kaga yaabo walyataqi allaaha allah ha ka yaabo rabbahu ha ka yaabo rabbahu ahaa haddii qofku isagoo daynta bixin kara oo heli kara uu meermeeriyana nebigu wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam arrintaa inay dulmi tahay madlulghaniyi dulmun qofka waxa lagu leeyahay dayntu ama ha yaraato ama ha badnaato hal shilin hadday tahay waa dayn hadday malaayiin tahay waa dayn qofka isagoo xaq bixi kara oo daynta iska bixin kara qofkii xaqa ku lahaa meermeerinaya nebigu taa dulmi buu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam dayntuna arrin aad iyo aad u khatar badan weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa taktumu shahaada marka hore adoo daynta ka kaaftoomi kara inaa qaadatid maaha waa inaa ka kaaftoonto haddii aa qaadato walaalkaa wax kudaymiyeyna waa inaa walaalkaa xaqiisa aad u celiso li'anna xaqunnaas baa kugu maqan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa taktumuu ha qarinina ashahaadata markhaantiga ha qarinina oo markii markhaanti laydinku yeedho aad awal markhaanti ka ahaydeen markhaantigaa isagaa ha qarinina maxaa yeelay qarintaa la qariyaaye waa dembi weyn haddii laydin yidhaahdo markhaanti kaale qaadana waa sidoo kale waa in qofki markhaantigii taxamulo hadday gudashadeedii tao hadda midda aayaddu ay ka hadlaysana waa in qofkii markhaantigii uu qaadaa weeyaan marka uu qaadana hadhow waa inuusan qarinin walaa taktumuu ha qarinina ashahaadata ma shahaadadii ha qarinina waxaa dhacaysa dad shay markhaanti ka ahaa ogaa wax iska bedelayba hadhowtii markii loo baahdo oo la dhaho war wixii adigaa ogaada oo goobjoog ka ahaayoo la socday kaalay arrintii caddee ayuu ka meermeerayaa ayuu waxa laga yaaba inuu ka dhuunto inuu kascad u diidaa laga yaaba yidhaahdo markhaantigaa ma furayo wax iska bedelayba qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman qofkii yaktumhaa shahaadada qariya qofkii shahaadada qariya fa innahu isaga aafimun qalbuhu qalbigiisa ayaa dembaabay fainnahu aafimun qalbuh qofka haddii mar qalbigiisu dembaabo waxay ka dhigan tahay isagii oo dhan baa dembaabay waxa weeyaan qalbigu waa xubin aad iyo aad u muhiim ah oo cajab badan macnaha weeyaan marka qofka isaga ah oo markhaantigii qariyey oo wixii la rabay inuu caddeeyo oo uu sheego aan caddaynin ee ka aamusay ama ka meermeeraysay fainnahu aaimun qalbuhu baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala kaa isaga qalbigiisa ayaa dembaabay qalbigiisii ayaa dembaabay haddii qalbigii uu dembaabay madaxiisi waa dembaabay lugihiisii waa dembaabeen gacnihiisii waa dembaabeen isagii oo dhan waa dembaabay fainnahu aaimun qalbuh qofkaa isagaa qalbigiisii baa dembaabay weeye waa arrin aad iyo aad u khatar badan qalbigu waa xubin qaali ah oo hadduu wanaagsanaado waxa weeyaan qofka jirkiisa kale oo dhan uu wanaagsanaanayo haddii uu xumaadana waxa weeyaan qofka jirkiisii oo dhan isaga hogaamiye oo hoo isagiina waa xumaanaya macnaha weeyaan qofkii oo dhan ayaa xumaanaya waman yaktumhaa fa innahu aaimun qalbu kaa isagaa qalbigiisi baa dembaabay wey aaimun qalbu qalbigiisi waa dembaabay waman yaktumhaa fainahu aaimun qalbuhu qalbigiisi baaba dembaabay wallaahu ilaahayna bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan caliimun ilaahay mid ku ogaal badan weeye laa yakfaa calayhi shay ilaahay shayna ka qarsoomi maayo addoommada afcaashooda iyo acmaashooda dhammaan ilaahay subxaanahu wa tacaala mid ku caliima weeye mid og weeyaan fainahu aaimun qalbuh wallahu bima tacmaluuna caliim qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi lilaahi ilaahay waxaa u ahaaday maa fi samaawaati samaawaadka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fil ardi ardooyinka dhexdooda waxa ku sugan waxaa la yidhi aayaadkan munaasabada ay ugu munaasaboodeen suuradda lagu khatimay suuradda waxaa in badan aynu ku soo qaadannay takaaliif tiro badan oo layna ku mashaqeeyey salaadu ka mid tahay sakadu ka mid tahay qisaasu ka mid ahayd soomkii iyo xajkii iyo jihaadkii baa laga soo sheekeeyey dalaaqii oo furniinkii ah iyo ciddadii dumarku gelayeen baa laga soo sheekeeyey axkaamtii ribadaa la soo sheegay beecii iyo deyntii la kala qaadanayey baa la soo sheegay takliiftaasoo dhan baa laysi saaray maadaama takliiftaasay sidaa tahay mashaqayntaa ilaahay arrintaa ina saaray waxaa laynoo sheegayaa inay sidaa munaasab tahayoo sababtu waxa weeyaan ilaahay waa kan cidharka iyo dhulalka iyo koonka oo dhan iska leh marka isagaa ilaahay ina leh takaaliiftaasna isagaa ina saaray wey lilaahi ilaahay bay u ahaaday maa fi samaawaati samaawaadka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fil ardi ardooyinka dhexdooda waxa ku sugan labadaba ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lard wain tubduu haddaa muujisaan maa shayga fii anfusikum naftiinna dhexdeeda ku sugan aw amase tukhfuuhu aad qarisaan waxa damaa'irtiinna iyo qalbiyadiinna iyo naftiinna ku sugan haddaa muujisaan ama aad baqarisaan waxaase waxay doonaan ha ahaadeen wax unbaaba qofka qalbigiisa ku jira wuu muujiyey amaba waa qariyey fa ina allaha yuxaasibkum bihi allah yuxaasibkum ilaahay waa idinku xisaabinayaa bihi kaas aa muujiseen ama aa qariseen allaahu ilaahay baa idinku xisaabinaya wain tubduu haddaa muujisaan maa kan fii anfusikum maa fii anfusikum nafafyaalkiinna dhexdooda kan ku sugan haddaad daahirisaan aw tukhfuuhu amba aa qarisaan yuxaasib xisaabiyeenkum idinka bihi kaas aa muujiseen ama aa qariseen allaahu ilaahay baa idinku xisaabinaya subxaanahu wa tacaala ilaahay waa ogyahay weeye waana idinku xisaabinaya fayakfiru ilaahay waa u dhaafayaa liman yashaau ciddou doono wayucadibu ilaahay waa cadaabayaa man yashaau ciddou doonana ilaahay waa cadaabayaa fayakfiru ilaahay waa u dhaafaa liman yashaau wayucadibu man yashaa wallaahu ilaahayna calaa kulli shayin shay dhammaantii qadiirun mid qaadir ku ah oo awooda ilaahay weeyaan subxaanahu wa tacaala addoommadaa kou doono u dhaafayaa kii ou doonana ilaahay waa cadaabayaa addoommadiisii weeye isagaa abuuray isagaa iska leh isagay addoommo u yihiin laa yus'alu camaa yafcal ilaahay wuxuu sameeyana lama weydiiyo wahum yus'aluun khalqigase waa la weydiinayaa wax iyagu ay sameeyaan waxaa la yidhi marka markii ay aayaddaasi soo degtay oo la sheegay wixii dadka qalbigooda ku sugan in loo qabanayo hadday daahiriyaan iyo haddii ay qariyaan labadaba arrintaasi waa cuslaysay way dhibtay saxaabadii culays bay u arkeen aayaadkan baa ilaahay soo deji subxaanahu wa tacaala aamana waa rumeeye alrasuulu rasuulku waa rumeeye calayhi salaatu wasalaam waa nebi muxamed rasuulku bimaa kiibau rumeeyey unsila lagu soo dejiyey ilayhi nebiga xaggiisa min rabbihi rabbiga xaggiisna looga soo dejiyey ayuu rumeeyey waalmu'minuuna mu'miniintuna sidaasoo kale way rumeeyeen wixii rasuulka lagu soo dejiyey ayay rumeeyeen kullun mid kasta oo rasuulka iyo mu'miniinta ka mid ah aamana wuxuu rumeeyey billaahi ilaahay buu rumeeyey wa malaa'ikatihi malaa'igtiisana waa rumeeyey wa kutubihi ilaahay kutubtiisana waa rumeeyey wa rusulihi rusushiisana waa rumeeyey arrimahaas oo dhan oo lagaba maarmaan ah in la rumeeyo ilaahay in qofku rumeeyo malaa'igtiisa rumeeyo kutubtiisa rumeeyo rusushiisa dhammaanna uu rumeeyo markaa rasuulku sidaas ayuu u rumeeyey xaqii iyo waxyigii xagga rabbi looga soo dejiyey mu'miniintuna sidaasay u rumeeyeen mid kastoo ka midana ilaahay iyo malaa'igtiisa kutubtiisa iyo rusushiisa ayuu rumeeyey laa nufariqu qaa'iliina iyagoo ku qowlaya laa nufariqu hannagu kala geyn mayno kala farqin mayno kala saari mayno bayna axadin axad dhexdiis oo min rusulihi ilaahay rusushiisa ka mid ah dadka mu'miniinta ah waxaa tilmaantooda ka mid ah inaysan kala farqinayn oo kala saarayn rususha ilaahay dhammaan rususha ilaahay waa rumaynayaan waddadaasi waxa weeyaan waa waddada wanaagsan waxaa la iskaga digayaa waddada xun oo ay raaceen nimankii yahuudda la dhihi jiray iyo kuwii nasaarada la dhihi jiray waddadaasi maxay ahayd nimankaa yahuuddu la yidhaahdo ilaa nebi muuse ayay rumeeyeen rususha waxayna diideen nebiyullaahi ciise iyo nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam nimankan nasaaradaana waxay rumeeyeen ilaa nebiyullaahi ciise laakiin iyagu waxayna diideen nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam marka waxa weeyaan dadkeenna mu'miniinta iyo ummaddan muxamediyada iyagu sidaa maaho waxay dhahayaan laa nufariqu bayna axadin min rusuli ma kala farqinayno ma kala saarayno axad oo rususha ilaahay ka mid ah dhammaan waa rumaynaynaa wa rusulihii baa ku rumaynaysa wa qaaluu waxayna dhaheen kuwii mu'miniinta ahaa samicnaa waanu maqalnay wixii nala amray oo naloo sheegay waa maqalnay wa adacnaa waana adeecnay samicnaa wa adacnaa bay leeyihiin meesha kuwa kale ka dhaheen samicnaa wa casaynaa waa maqalnay waana caasinay meesha ay ka dhaheen kuwii hore oo aan fiicnayn kuwaan mu'miniinta ay innaga waxa weeyaan oraahdeennu samicnaa waa maqalnay wa adaacnaa waana adeecnay weeyaan qufraanaka dhaafitaankaada baan ku weydiisanaynaa ilaahayo qufraanaka nas'aluka ilaahayo waxaan ku weydiisanaynaa qufraanaka bay dhahayaan waxay ka dhigan tahay waxay dhaheen samicnaa wa adacnaa waxay dhaheen qufraanaka bay dhaheen ilaahayow dhaafitaankaada ayaanu ku weydiisanaynaa rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga nagiyow wailayka xaggaada unbowna almasiiru noqod ku ahaaday markii horeba adigaana abuuroona bilaabay marka dambena dhammaadka yaga iyo noqodka yagu ilaahayow adiga xaggaada ayuu ahaaday sidaas ayay dhaheen iyadoo weli ay socoto hadalladii ay dhaheen dadka mu'miniinta ah oo ilaahay inoo sheegayay subxaanahu wa tacaala ayaa waxaa la soo dhexgeliyey labadan jumlo laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscahaa waa jumlo lahaa maa kasabat wa calayhaa maktasabat taasna waa jumlada kale labadan baa la soo dhexgeliyey ilaahay baa markaa inoo warramaya mar haddii mu'miniinta arrintii hore oo qalbiga qofka soo gelaysay macnaha culays u arkeen ilaahay wuxuu yidhi laa yukallifu llaahu ilaahay ma kallifayo ma mashaqaynayo nafsan nafnaba naftay doontaba ha ahaatee ilaa wuscahaa daaqadeeda iyo karitaankeeda mooyaane wixay awoodo ayaa lagu mashaqaynayaa lahaa waxaa u ahaaday naftii maa kasabad waxay kasbatay oo khayr ah maa kasabad waxay kasbatay oo khayr ah lahaa naftii waxaa u ahaaday oo iyada ajarkeeda iyo hawaabkeeda ay helaysaa maa kasabad waxay kasabtay wa calayhaa waxaa dusheeda ah oo dhibaato ku noqonaya oo lagu abaalmarinayaa maktasabad waxay kasbasho dalabtay waxa weeyaan kasaba iyo iktasaba weeye labada ficil ay kala yihiin maa kasabat lahaa maa kasabat waxay kasabtay oo khayr iyo acmaal wanaagsana cid kale laga siin maayee naftu iyadaa iska leh iyadaa ilaahay subxaana wa tacaala kayd uga dhigaya ku abaalmarinaya wa calayha waxaa un dusheeda ah calayhaa laa calaa kayriha iyada un keliya waxaa dusheeda ah maktasabat waxay kasbasho dalabtay kasbasho dalabku waxa weeyaan waxa manaahida ah iyo waxa xumaantaay waxa weeyaan wax nafta madaradoodu iyo dhibaatadoodu ay ku soo noqonayso waana wax laga kaaftoomi karo oo ilaahay ina kama xarimin waxaynu u baahannahay ilaahay marka horeba ina kama xarimin rabbanaa laa tu'aakhidna waxay kaloo dhaheen waqaaluudii bay la socotaa waxay dhaheen rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga nagiyow laa tu'aakhidnaa hanoo qabanin in nasiinaa haddii aan halmaanno ow amase akhdaanaa haddii aanu gafno waxay dhaheen waxay dhahayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga nagayow laa tu'aakhidnaa hanoo qaban in nasiinaa haddii aan halmaanno ilaahayow hanoo qabanin in nasiinaa haddii aan halmaanno ilaahayow hanoo qabanin ow akhdaanaa amba aan gafnaba nisyaanka iyo khada'a aqwaal tiro badan ayaa mufasiriintu ku leeyihiin waxaa ka mid ah aqwaashaas nisyaanku inuu yahay tarkul waajibaat waajibaadka ka tegiddiis weeyaan haddii qofku waajibaadka ka tago oo halmaamo ilaahayow hanoo qabanin waxaa naga rabtay inaan la nimaanno haddaan halmaanno ilaahayow hanoo qabanin ow akhdaana haddaan gafnana oo gaf la nimaanno ficlulmanhiyaat waxyaalihii nala ka reebay haddii aan ku dhacnana ilaahayow hanoo qabanin laa tu'aakhidna ilaahayow hanoo qabanin in nasiinaa aw akhdaana rabbanaa bay dhahaan rabbiganagiyow walaa taxmil ha xambaarin hararin calaynaa dushayada isran culays kamaa sidii xamaltahu aad u dulsaadho ugu dulradhay cala aladiina kuwii dushooda min qablinaa hanaga naga horreeyey sidaas oo kalena ilaahay bay ka baryeenoo inaan ilaahay culays saarin ummaddan mu'miniintan muxamadiyada ah rabbanaa walaa taxmil calaynaa isran ilaahayow dushayada ha ku rarin oo ha saarin isri iyo culays kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina isriga waxaa la yidhahdaa alhiqalu washidda waxa weeyaan culayska iyo dhibaatada ayaa la yidhaahdaa kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina ummadihii naga horreeyey culays baa la dul saar culayskaa waxaa ka mid ahaa hadday toobad keenayaan waa inay naftooda laayaan faqtuluu anfusakum suuraddaynu ku soo marnay suuratulbaqara waxaa ka mid ahayd culaysyadii la saaray najaaso hadday meel ka taabato meeshaa najaasada ah ee taabatay marada in la gooyo meesha innagu aan ka dhaqayno janaabadii oo kale marar badan in laga qubaysto waxyaalahaasaa ka mid ahaa xoolaha markay sakada bixinayaan rubuc afar meelood meel inay bixiyaan oo kale culaysyadaas oo dhan ayaa iyaga dul saarnaa waxaa ka mid ahaa culaysyadii saarnaa inaan cibaadada iyo daacada iyo salaadu kaga asaxaynin ilaa inay tagaan goobaha loogu talagalay diyacda iyo ma garanaysaa meelahaas inay tagaan kaniisadaha iyo meelaha mooyaane laakiin innaga masaajidkii baa qofku salaadu kaga asaxaysaa meeshii kale oo ku tukadana waa kaga asaxaysaa culaysyadaas oo dhan baa ilaahayna ka dulqaaday rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga nagiyow walaa tuxammilnaa hannugu xambaarin hana dul saarin maa shay laa daaqata wax awoodah lanaa annaga isan noogu ahaan bihi isaga ilaahayow waxaanan awood u lahayn ilaahu hana dul saarin macnaha awooddaas haddii xataa lala yimaado waa awood dhibaato iyo culays qofka ku ah oo dhibaato ku ah waxaanan awoodin ilaahayow hana dul saarin wacfu cannaa ilaahayow na cafi waqfir lanaa ilaahayow noo dhaaf warxamnaa ilaahayow noo naxariiso wacfu canna ilaahayow iska kaaya cafi waqfir lanaa ilaahayow noona dhaaf warxamnaa ilaahu noo raxmad oo noo naxariiso waxa weeyaan cafiga iyo dhaafitaanka cafigaa sii xeel dheer baa layidhi ilaahayow dunuubtayagii dunuubtayadii ilaahayow tirtir weeyaan waqfir lanaa ilaahayow naastur oo sayi'aadkayagii iyo masaawidii xumaantii naga dhacdayna ilaahayow naga asturo hana fadeexadaynin maalinkaa qiyaamada qofku markuu soo istaago qofkii la yaqaanada oo hebel ahaa qofkii halkaa ku fadeexadooba oo halkaasi qoomamo iyo ceebe ka qabsato qofkaas weeye qofka halaagsamay warxamnaana waxa weeyaan ilaahayow raxmadaada waasica noogu galladayso oo noogu naxariiso anta ilaahayow mowlaanaa mowlahayagi iyo naasirkayagii baa tahay anta adigu ilaahayow mowlaanaa baa tahay ilaahayow adigaa mowlahayagii ah naasirkayagii ilaahayow waa adiga fansurnaa ilaahayow nooga kaalmeeyo nooga hiili cala alqowmi qoomka alkaafiriina gaalada ah yaa qolada gaalada ah ilaahayow guusha naga siiyo acdaada diinta ah qolada kaafiriinta weeyaan ilaahayow diintaada jaxdinaya waxdaaniyadaada ilaahayow diidan rusushaada risaaladooda iyo nebi moxamed nebinimadiisa diidan calayhi salaatu wasalaam kuwaasoo dhan ilaahayow nooga hiili oo kaalmaha annagana sii weeyaan waxaa soo aroodhay mar kasta oo ducooyinkan yaa la akhriyey oo ay nebigu markii calayhi salaatu wasalaam aayaadkaan akhrinayay waxaa loo lahaa mid kastoo ka mida ducooyinka ka mida qad facaltu waa sameeyey baa ilaahay u lahaa ya markii uu macnaha nebigu calayhi salaatu wasalaam rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiinaa ow akhda'naa qad facaltu ilaahay baa dhahaya waa yeelay waa sameeyey rabbanaa walaa taxmil calaynaa isran kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina qad facaltu iyana waa yeela ilaahay baa dhahaya xadiidka sida ku soo aroodhay wey wacfu cannaa waqfir lanaa warxamnaa iyadana sidoo kale mar haddii ay sidaa tahay marka waxa weeyaan ducooyinka cajaa'ibka ah oo qaaliga ah ayay aayaadkan ducada ay shamliyeen ay ka mid in lagu ducaysona qofka muuminka ah ay aad iyo aad u habboon tahay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiid laga wariyey nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man qara'a bilaayatayni min aakhiri suurati albaqara qofkii akhriya labada aayadood ee suuratulbaqara aakhirkooda iyo gebagabadooda ee ugu dambeeya fii laylatin hameen dhexdiis qofkii akhriya kafataahu way kaafinayaan waa ku filan yihiin waxaa xadiidkaa warinaya imaamu bukhaari maxay kaga filan yihiin waxay kaga filan yihiin culimmada qaar waxay dhaheen wixii kaloo wardi akhrin lahaa culimo kale waxay leeyihiin waxay kaga filan yihiin qiyaamuleylkii iyo salaadii oo u kici lahaa ayay kaga filan yihiin culimo kalena saasay leeyihiin xadiidka imaamu bukhaari ayaa warinaya riwaayo kaloo imaamu muslim waxaa ku sugnayd malag baa samada ka soo degay malagaasi nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi abshir binuurayni uutiitahumaa waxaa ku bishaaraysataa laba nuur oo lagu siiyey lam yu'tahumaa nebiyun qablak labadaa nuuroo aan la siinin nebi adiga kaa horreeyey labadaa nuur oo ah faatixatu lkitaab suuradda faatixada la yidhaahdo wa khawaatiimu suurati lbaqara iyo suuratulbaqara khaatimadeeda aayaadka lagu gebagabeeyey labadan aayadooda ugu dambeeya lam taqra'a bixarfin minhumaa ilaa cudiitahu xaraf ka mida ma akhrinaysid ilaa waxaa lagu siinayaa ajarkiisa iyo hawaabka ayaa lagu siinaya middaa kale oo markay jumlo akhriyaan nebigu akhriyaba qad facaltu ay ku soo aroordhayna xadiidkaas isagana waa xadiid saxiixa imaamu muslim ayaa wariyey isagana markaas aayaadkan aamana rasuulu iyo laa yukallifu allaahu nafsan ee suuraddan lagu gebagabeeyey waa aayaadka cajaa'ibkaa waxayna shamliyeen ducada qaaligaa ayay shamliyeen suuradda waxaa la yidhi waxaa lagu khatimay wixii lagu bilaabay oo maxaa lagu bilaabay markii u horraysayba waxa weeyaan kitaabka qur-aanka ka sheekayntiisa dalika alkitaabu laa rayba fiih waxaa kaloo lagu xijiyey rumayntii dadka mu'miniintaa ay rumaynayeen qaybka iyo qur-aanka ilaahay soo dejiyey iyo rususha iyo waxyiga haddana sidii oo kale ayaa lagu soo khatimay aamana arasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbi waalmu'minuun mid kastoo ka mida kullun aamana billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulih kulli saasaa loo sheegay markay sidaa tahay marka aayaadkan waa la akhristaa waxaana weeyaan weliba qofku markuu hameenkii seexanayo iyadana waa inuu akhristo ayaa habboon waxaa lagaba badbaadinahayaa qofkaas wax allaale wixii shar iyo dhibaato ahaa ee shaydaan iyo dhibaato kale ahaa ayaa ilaahay hameenkaas ka badbaadinahaya faatixatulkitaab iyo suuratulbaqara khawaatimtood waxaa jira xadiid kale oo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay kitaab buu qoray intuusan cirarka iyo dhulalka abuurin ka hor laba kun oo sano ka hor laba aayadood baa la soo dejiyey oo kitaabkaa ka mid ahaa oo suuratulbaqara lagu khatimay daar iyo guri laguma akhriyo saddex hameen oo markaas shaydaan u soo dhowaada ma dhacayso mar haddaa akhrisato shaydaanku u soo dhowaan maayo xadiidkaasna imaamu tirmidi ayaa wariyey waa xadiid imaamu tirmidi uu wariye wey marka hameenkii markii ay aad seexanaysid wardiga akhrisanaysid ayaa lagu daraa aayaadkan iyo aayatulkursiga sida loo akhristo iyadaba suurat likhlaas qul huwa allaha birabbi lfalaq iyo birabbi nnaas oo iyagana inta gacnaha lagu tufo ayaa markaas la akhristaa oo jirka sidaa loo mariyaa saddex jeer baa saddex saddex jeer baa la akhrinaya darsigeenna intaasu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab